shiikhu wuxuu ka hadlay amniga waxaan rabaa marka inaan idiin sheego afartii shay uu shiikhu ka hadlay iyo dowladdeennu siday u shaqayso siday isu waafaqsan tahay wuxuu yidhi waa in la helo siyaasad deggan dowladdeennu waxay leedahay tub la yidhaahdo tubta siyaasadda loo dhan yahay oo ka shaqaysa sidee dadka la isugu keenaa sidee dastuurka loo dhammaystiraa sidee asxaab siyaasadeed loo aadaa sidee awood qaybsiga looga shaqeeyaa sidee dadka soomaaliyeed mustaqbal boqolka sano soo socota u yeeshaan ay ku dareemaan dowlad iyagu ay wada leeyihiin sheikhu wuxuu noo sheegay in la helo amni dhaqaale dowladdeennu waxay leedahay tubta dhaqaalaha oo ka shaqaysa sidee dhaqaalaha loo kobciyaa sidee musuqmaasuqa loola dagaalamaa sidee ganacsatada iyo dowladda la isugu soo dhoweeyaa sidee hay-adaha dhaqaalaha duniyada dib loola falgalaa sidee baan u noqonnaa intaan canshuur aruurino dowlad isku filan oo aan tuugsan sidee dhaqaalaha annagu aan leenaha awgiis aan sharaftii karaamada ummadda soomaaliyeed usoo celinaa shiikhu waxa uu noo sheegay in la helo ciidan dhisan amni wuxuu na fahamsiiyey marka amnigu inaanu shaqaynayn haddaanu dhaqaalo lahayn waxaa kaloo na fahamsiiyey amnigu inaanu shaqaynayn haddaanu lahayn siyaasad loo dhan yahay waxaa iswaafaqsan khudbadda shiikhu halkan ka jeedinayay shaqada dowladda tubab faraaduu noo sheegay oo ah sidee baa loo ilaaliyaa fikirka xagjirka ah sooma dhihin sheekh sida dowlad waliba dadkeeda waxay ku kasbataa inay bixiso wax la yidhaahdo adeeg arrima bulsho inaad iskuulle u dhisto isbitaallo u dhisto jidad u dhisto dadka soomaaliyeed inay adiga kuu dareemaan inaad tahay cidda siinaysa adeegga ay xaq u leedahay si sibxu markuu qofku soo kaco oo uga dareemo amnigiisa uga dareemo nolol maalmeedkiisa uga dareemo noloshiisa mustaqbalka carruurtiisa sidaas daraaddeed dowladduna waxay leedahay tub afaraad oo ah tubta arrimaha bulshada taasoo macnaheedu uu yahay si dowlad ay dadkeeda u kasbato waa inay adeeg bulsho ay siisaa hadafyada dowladdeennu marka ay ka shaqayso waxa ay ku qotontaa ma aha sanad ama lix bilood waxay ku salaysan tahay kontonka ama boqolka sanoo soo socda wiilashii iyo gabdhaha naga dambeeya waxaan rabnaa inay ka sii wadaan meeshaas waxaa la rabaa marka in la fahmo hal mid qof walboo jooga xukunka maanta qof baa uga dambayn doona su-aashii aan rabno inaan isweydiino waxay tahay haddii aada ra-iisul wasaare tahay intii aada joogto maxaad uga tagtay haddii aada madaxweyne tahayna intii aada joogto maxaad uga tagtay haddii aada wasiir tahayna wasaaraddaada maxaad uga tagtay haddii aada baarlamaanka tobnaad tahayna maxaad uga tagtay meeqo sharci ayaad baasgaraysa qof waliba waxaa lagula xisaabtamayaa afarta sano uu joogo taariikhda uu ka tegey ugu dambayntii marka waktigeenu dhammaadana lama dhihi doono meeqa maalmoodaa muranteen yaa murankii ku adkaaday waxaana lakula xisaabtami doonaa maxaad dhisteen waxaa kaloona lakula xisaabtami doonaa maxaad dumiseen waxaan rajaynayaa maadaamaan masaajidka ku jirno taariikhdoona inay xusto inta badan oon dhisnay waa mahadsantii